deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku nool dad badan oo kamid a dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaas oo u baahan adeegyada kala duwan ay helaan dadka lixaadkooda u dhammaystiran yahay adeegyada ay u baahan yihiin waxaa ka mid a caafimaadka waxbarashada gargaarka cadaaladda iyo arrimaha ay ka mid yihiin shaqooyinka ay bixiyaan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo waxyaabo kaleeto aan inta lagu soo koobi karin wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciil ayaa ugu baaqday wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland in dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada jubbaland inay helaan waxyaabaha ay mudan yihiin ayna u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin adeegyada kala duwan oo aan kor kusoo xusnay wasaarad walba oo ka mid ah wasaaradaha jubbaland in ay aragto maanta waxaa laisugu kiinkeenay in wasaaraduhu ay u yeeraan dadka baahiyaha gaarka ah qabo cid alle ciddii shaqo qaban karta oo dadkaas ah in wasaaradaha lagu meeleeyo qofka fiyow oo lugaha qaba keliya wasaaradaha inaysan shaqaalaynin oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u yeeraan oo la shaqaalaysiiyo waxbarashadoo kaleeta in la fiiriyo dadka wax baran kara oo baahiyaha gaarka ah qaba in fursadoodana la hormariyo oo aanan dib loo dhigin mashruucaan maanta socda oon dhowrkan beri aan isla joogi doonno wuxuu ku saabsanaan doonaa arrintaas in ay arrintaas aad qayb ka noqotaan oo aad maxay ahayde la wada ogaado oo waxaa la rabaa haddii ala yidhaahdo aan la diiwaangeliyo dadka shaqayn kara oo dadka naafada ah si loogu meeleeyo wasaaradaha voluntary ay ku joogayaan qofka fiyo wuxuu ku jooga ay ku joogayaan ma doonayna wixii hadda ka dambeeya in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee baahidooda guryahooda la joogaan inaan guryaha ka soo saarno oo wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan ninka lugaha ka ah naafada oo qalinkana ku shaqayn kara maskaxdiisana fiyowda waa inuu shaqo helaa midka maxay ahayday dhegahala oo wax arki kara waa inuu shaqeeya midka indhahala oo wax maqli kara waa inuu shaqeeya aniga waxaan dhisay ururka naafada jubbaland ayagoo marka hore ururo ururo ahaa maanta hal urur waaye ururka naafada jubbaland markaasaa darteed in shirarka looga yeero in maxay ahayde xafiisyadooda la tago xafiisay leeyihiin baahiyahooda la ogaado waxaa aad noola shaqaysa oo u mahad celinayaa waxaa weeye wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxaan u keennay wasaaradda cadaaladana waxaa waaye inay cadaalad helaan dadka naafada ah haddii dacwo ay gasho qof naafo ah inuu ka duwanaado qofka maxay ahayday laxadkiisu dhan yahay oo loo qabto maxay ahayday abukaato loo qaban karo in maxay ahayday la taakuleyn kara oo la og yahay qofkan inuu qof naafo a yahay uu qofkan digdigleynayo xoogga qabo uu ka duwan yahay in maaragtay sidaasoo kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ay u naxariistaan oo ayagana ay og yihiin waan ogahay inay u naxariisanayaan mar walba si kastaba ha ahaatee dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah dad aad u tiro badan waxa ay u baahan yihiin inay helaan xuquuqda aasaasiga oo ay helaan dadka kaleeta oo lixaadkoodu dhammaystiran yahay